haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida aad la socoteen waayadan dambe maxkamadda ciidamada qalabkiisada soomaaliyeed waxa ay samaynaysay xukunno isugu jira bil iyo xabsiyo kala gedisan dadka qaar ayaa siyaabo kala gedisan u arkayay xukunada ay maxkamaddu riddo qaarkood ayaa eedeynaya kuwana way soo dhoweynayeen haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah gaashaan la dhexe xasan cali nuur shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxaana uu dhegaystayaasha uga jawaabi doonaa su-aalo ay qabaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida aad ku maqasheen horodhaca barnaamijka dhegaystayaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ayaa waayadan xukunno kalagedisan ridaysay iyadoo xukunadaasi dad qaarna ay soo dhoweynayeen kuwo kalena ay dhaliilayeen sida loo maro dacwadda waxaan haddaba gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaan la dhexe xasan cali nuur shuute weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore xukunno ay maxkamaddaasi maalintii shalay magaalada baydhabo xarunta gobolka ba ay ku riday qaar ka mid ah dad lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyo siddeed iyo labaatankii bishii februari aynu kasoo gudbinay ka dhacay magaalada baydhabo ay ku dhinteen dad aada u fara badan waxaana xasan cali nuur shuute uu ku jawaabay waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay jamaal v o daba dhammaan howlwadeenadana waa salaama sideed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay waxaa magaalada baydhabo ka dhacay laba qarax oo sheegshegay oo runtii lama ageeay dad shacab ah qaraxyadaas waxaa kula waayey sideetan qofood waxaana ku dhaawacmay afartan iyo shan qofood kale qaraxyadaas markay dhaceen kadib waxaa loo xigay dad lagu eedeysanayo lagu tuhumay eedaha maanta kareen dad lagu tuhumay in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida labada isbuuc oo lasoo dhaafay waxay joogtay meeshaas waxaa lala hor keenaya dadkii lagu eedeynaya kadib xeeraalyaha ciidamada qalabka sida marka u u tegay meesha oo qaybtii baarista u tegay oo arrintaas gacanta ku haysay waxaa lala xeeraalinka ay soo eedeeyeen dad sideed qofood gaaraya oo ka tirsan oo macnaha lagu eedeynayo in ay mas-uul ka yihiin qaraxi dhacay intaa kadib waxaa la hor keena maxkamadda ciidamada waxay dhegaysatay dhowr jeer maanta ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dhegaysatay awadii ugu dambeysay ee go-aanka uga soo saartay dadkii la tuhmaayey in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadii dhacday sideed iyo labaatanka bisha waxaa dadka lagu helay maxkamadda markii ay dhegaysatay cadeymihii la hor keenay maxkamadda markii dhegaysatay markaatiyaadkii maxkamadda markii dhegaysatay dumootii la keenay maxkamadda markii dhegaysatay dhinacyada dacwada xaalinta iyo reenada u gudaaya eesanayaasha markii ay dhegaysatay waxay maxkamadda soo saartay go-aanka ah in mas-uul ka ahaayeen shan eedeysano oo kamid ah eedeysanayaashii lagu eedeeyey in mas-uul madaxa ka ahaayeen in ay lagu helay ay ku caddaatay dembiyada ah adaaniisa nidaamin diyaarin qaraayo xasuuq dad shacab ah iyo ka mid noqosho urur hubaysan oo kasoo horjeeda qaranimada iyadoo taa laga duulaayo maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta eedeysano oo mid kamid a oo maqana ahay waxay ku xukuntay ciqaab ah dil toogasho in ay muteen maxkamadda horteeda ku muteen halka mid kamid ah oo eedeysanayaasha kamid ahaa inay xabsi saddex sano xabsi ciidan oo saddex ah lagu xukumay midka mid kalena ay maxkamaddu sii deyshay cabdiraxmaan macalin aadan macalin cabdiraxmaan oo lagu waayey eedda kunuglahaanshaha eedda ah inuu qaraadii dhibkii baydhabo ka dhacay mas-uul ka ahay ama luku lahay maxkamaddu waxay amartay in xabsiga laga sii daayo saasaa lagu sii daayay saasana go-aan ka dhacay waxaa xusid mudan aan rabaa inaan ku daro maanta waxay maxkamadda ku qaaday maxkamadeeda goobtii ay qaraxa iyo dhibaatada ka dhacday isla goobtaas go-aankii maxkamadda oo ka soo baxay waa gartay corona xasan shuute waad mahadsan tahay marka xukunadan dadku sidee bay u qanci karaan markaad fiiriso oo kale dadku eedeymaha loo soo jeediyey ma haysteen qareeno difaaca oo eedda loo soo jeediyey ka difaaca si fiican waxaa maxkamad qofka markii oo la xiro arrinta in qaran la helaa waa arrin dastuuri ah xuquuqda oo eedeysanaha leeyahay kamid tahay waa xuquuq qoon ma aha xuquuq oo oo oo maxkamaddu ama xaalintu ama ama sida ay rabaan heli karaan ma aha maxkamad ma jirayso cadaalad iyo hufnaanna ma jirayso haddii uusan qareen maxkamadda udooda qofka oo helin oo sharciga ku matela laba qaabba waa lagu helaa qareenka eedeysanayaashu way ku helaan mar waa mide in eedeysanahu oo sidiisa markiisa horeba uu lahay qareen oo qof qareen leh oo qareenkiisa udooda uu lahay marna waa mida inta badan dhacdo oo ah soomaalidu inta badan qareeno iyo waxma samaystaan hantidooda iyo dhaqaalahooda inay gaarsiinayaan laga yaabaa waa sida inta badan dhacdo oo qareenadu waxaa u qabato dawladda u qabato sidaasi maxkamadda iyaga matalaysa ugu magacaawdaa waxaa ka jirto maxkamadda ciidamada hortiisa axkaamkii horteeda qareenada shidilka ah waxaa ka dooda kuwa ciidamada ah waxaa ka dooda guddiga ururka qareenada guddoomiyaasheeda dhammaan way ka doodaan way lahaayeen nimankan qareen qareen u doon lahaayeen oo wareysto qareen ay u sheegtaan dhibaatada haysatay lahaayeen qareen way u sheego loo haysto iyaga oo cadmaha ay waxkooda hayso asaga siiso uma sheego maxkamadda lafse u sheegaysay way lahaayeen qareen kuma jiraysa maxkamadda ay qareen lahayn waa gartay qofka maqan ee aad tiri isagoo maqan baa dil tugasho lagu xukumay ma qof aan weli gacanta lagu dhigin oo lasoo eedeeyey miyaa mise waa qof inta lasoo qabtay kadibna ka baxsaday bal sharaxaad dheeraad haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aada siiso ha wuxuu kamid dad ninkaas maqanaha maqnaha ah waxaa la yidhahdaa cabdirashiid ibraahim xasan wuxuu qeyb weyn ka yahay abaabulkii qaraxii dhacay sideed iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay nasiib darrow hay-adaha ammaanka markii dhibaatada ay dhacday wuu ka baxsaday asaga gurigiisa inta aan tegin markii asxaabtiisa lasoo qabtay yuu maqlay in gurigii in la qabtay asxaabtiisa sidaasoo ku baxsaday dadkii baxsaday oo isla habeenkii baxay magaalada galabta dhibka markuu isla habeenkii dadkii magaalada ka baxay oo ku jiray oo dhibaatada abaabulay wayna ku caddaatay runtii maxkamadda horteeda in isaga uu ka ahay qeyb asxaabtan oo hadda joogtana oo la safnaay dhibkana uu ahay abaabulihii ugu sarreeyaba oo weliba maalgelyaha ahay inuu ahay marka waa gacanta laguma dhigin mar haddii gacanta lagu dhigin ma baxsa kari lahayn laakiin laguma dhigin ninkaas waa gartay xukunadan aad rideen dadku xaq mu leeyihiin inay racfaan ka qaataan waa ahay xukunka racfaana laga qaataa maxkamadda mar haddin dhahna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada riday maxkamadda markay racfaan waa laga qaadan karaa maxkamad kaloo ka sarreysaa jirta waa tahay waad mahadsan tahay korneele dhegeystayaasha ayaan khadadka teleefoonadooda jadaacayna dhegeystahanan kuusoo gudbinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamay v o edin jamaal iyo martida barnaamijka xasashoota guddoomiyaha maxkamadda koowaad ee ciidamada qalabka sida guddoomiye ma la dhihi karaa waxaa xukuntiin dhalinyarada yaryarka oo hubka loo soo dhiibay oo al-shabaab usoo dhiibeen adinka oo ka baaqsanaya mas-uuliyiintii sarsare ee nimanka idinka soo horjeeda ee ummadda lameeyey waa mahadsantiin shabaabka waxaad og tahay in laysku qaldamaha arrinta shabaabka waxaad og tahay dawladda ama hay-adaha ammaanka guud ahaan dawladda ilaa xili dawladihii kumeel gaarka siyaasad oo waxaa jirtay mabda guudaa jiray oo loogu dhamo shabaabka dhammaantiisa uu ka siman yahay waxaa waaye arrintaasi qofka shabaab ka tirsan oo shabaab jiro ha soo galaano dawladda ha imaadaano qofkii asir yimaado lugihiisa ku yimaado oo dawladda dhul ay dawladdu madax dawladdu ka taliso yimaado oo carada dawladda usoo galo asagoo fikirkaas kasoo cararay arrinta shabaabnimada ah waa laga afiyey waa arrin guud oon wax la wax oo mataqaana ka imaahaynin mar hadduu qofka asiga kasoo galo dhagga shabaabka oo asiga dhantiisa ku yimaado lasoo qabanin ciqaabta ah shabaabnimada way ka baxeen meesha oo lamamana xukumi karaayo taa waxaa dhinac socoto mar haddii waxaa dawladdu waxay kafi kartaa keliya ka shabaabka ka tirsanay oo dawladda soo gala waxay ka cafi kartaa keliya dhibkii ka hor imaashihii dawladda oo ka hor yimid ka cafi kartaa laakiin shaksi oo asaga leeyahay shaksi oo dembi ka galay oo dhibkaas u iigeysa dhahayo ma ka cafi karta dawladda dadka oo dawladdu yimaadeen haddaysan ahayn dad iyaga soo galay haddaysan ahayn dawladdu hay-adaha ammaankay u geysaa hay-adaha ammaankana baaristay geeyaan maxkamadaana la keenaa qofkii lasoo qabto asoo dhib geystay dhibka ku jirana hadawaaba lasoo qabto mar walba inuu ciqaabtii umuto mar mara waa qasab marka iskuma qaldana qofka madaxa ahaado ama wuxuu raba ahaado qofka haddii lasoo qabtay iyo haddii asiga yimid way kala duwan taha mar walba marka waxaad leedahay hadda madaxda qaarkii la hayo waa kuwo iyagoo si iskooda u yimid waan iyagoo dagaal ku jira lasoo qabanan laakiin dadka inta badan aad xukuntaan waa kuwo iyagoo dagaal ku jiray ama weli shabaab ka mid ahaa lasoo qabtay dabadeedna sidaasi aad xukunka ku ridaan waa sida hadda madaxan xasuusamaa jir ma jirto laakiin dad badan oo madaxa hoo yimid inaad jiro iyaga kasoo careen fikirka shabaabka markii ama iyaga isku dhaceen ama naftooda ugu soo baqeen dhaheen shabaab fikirkiyada ma saxno sidaas kusoo galay oo kasoo carintaas kasoo carin naftooda ugu baqeen sidii hadda muuqato laakiin qofkii lasoo qabtay qof madaxa ahaado ama waxa raba ahaado qof mararta lagu soo dhigay waa in la maxkamadeeyaa saasaana cadaaladdu iyo dawladnimadu iyo saas ay ku socotaa hadda ilaa haddana ma arag anaga qof oo inta la raadiye lasoo qabto asagoo dabdi iyo ku dhegan gacan lagu soo dhigay mataqaana aan maxkamad la keenin weli mana soo bixin guddoomiye waxaa ka dhawaajisay in dawladdu ay ka cafin karto qofka dembigii ahaa in dawladdu uu kasoo horjeestay uuna la dagaalamay laakiin dembiga shaksi ahaan qof uu ka galay aysan ka cafin karaynin marka ma dhici kartaa in madaxda qaar haddii dad ay idin yimaadaan oo y dhahaan gaar ahaan kuwa hadda jooga inaydan dhahaan eedeymo noocaas oo kalean u haysana ama dad noocaas ayaana laga dilay ama dad noocaas oo kalea sidaasayna ku dhinteen in sidaas oo kale maxkamadda loo soo hor istaajiyo ha waa qasab muwaadinka xaq uu leeyahay muwaadinka dembi laga galay inuu aaminsan in dhib loo geystay inuu sharciga u tagaa dacwoodaa oo xaqa uu leeyahay haddii uu leeyahayna helaan haddii uusan lahaynna ma baxaa xaqa uu leeyahay kama tahay xaqa asiga ka maqan muwaadin ahaanna ka maqan dawlacasi kasta qofkii tabanayo inuu qof dhib u geysto waa inuu yimaadaa inta ciidamada iyo anaga haddii qusayso waayo iyo heesaha baarista sheegtaana dhibkiisa asigoona keenayo waxyaabaha laga ramiye cadeemahooda si haddii jirto qof uu dhib dhib ugeysto joogo dayga dawladda ay ka taliso loo maxkamadeeyo looga qaado dhiba mataqaana xaqa u lahay waad mahadsan tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale ku laabanaya dhegeystahan ayaan jeclay inaan kuusoo gudbiyo magacayga waa maryam waxaan joogaa magaalada galkaayo gudoomiyaha waxaa weydiinayaa xukunada qayb aada ridaan uu kamid yahay dilku ma moodaan in macnaha aada ku degdegtaan ma ma ma ma lagu degdego xukun dil ah in la rido ma lagu degdego sababta waxay tahay qofka dilka lagu tuumayo marka hore ciidan hay-adaha ammaanka dirsanaa xiran waxaa la geeyaa baaris baarista markay arrimihiis inay dhan yihiin aragto xeeraalinay u gudbisaa xeeraalintu markii inay ay hurayso inuu dembi dhacay ninka qofka loo eedeynayo uu galay maxkamaddu ay soo gudbisaa maxkamaddu markay hubayso inuu qofka la eedeynayo iyo dembiga lagu eedeynayo isleeyihiin kadib ay amartaa in maxkamadeeyo oo maxkamadeyntiisa ay bilaabataa markii maxkamadda saas go-aan uga gaartana waxaa lagu daraa xukunka maxkamadda racsaana ka furan marka sidii oo kaleana loo soo bilaabaa mar kale in loo hubiyo oo la dhaho mar labaad usoo maro loo hubiyo dadka saxda ahay maxkamaddii kuwa marka wax degdeg ah ma jiraan waa tahay waad mahadsan tahay dhegeystahan kale ayaan sidoo kale jeclay inaan kuusoo gudbiyo bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan ugu horreyn salaamaya dhammaan bahda c o eda gaar ahaan weriya jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada soomaaliya xasan shuutar oo khadka ku jira wadana gudoomiyey waan ku salaamay salaan kadib gudoomiye su-aashaydu waxay tahay waxaad xukunno kala duwan oo ilaa heer dil ah aad ku xukunteen dhalinyaro badan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab dhalinyaradaasoo lagu eedeynayo inay dileen dad badan oo shacab iyo madaxda isugu jira haddaba mudana gudoomiye waxaa gacanta dawladda ku jira dadkii dhalinyarada maskaxda ka bedelay ama ku shubay fikirka ninka ay aaminsanyihin maxaa dadkaa madaxda ah ee aada haysaan ka aada u xukumi weydeen mise waa uun ujeedadiinu waa dadka taagta yar baan xukunaa aad baad umahadsantaha gudoomiye assalaamu calaykum waraxmat maxamuud oo gabilay jooga aada u umahadsan yahay hore waxaan u sheegnay qaabka dawladdu ay ula macaamisho shabaabka qofka isi soo dhiibay asiga uu issoo dhiibay ama madax ahaaba ama ama askari caadi ha ahaaba ama qof taleefon kala shaqeeya shabaab ha ahaaba xataa qofkii lasoo qabtay asigoo dhibaata ku jirane qof kasta oo dil lagu xukumayo horta waxaan rabaa inaan si fiican u arkayo qof walba oo toogasho lagu xukumo laguna fuliyey waxa loo haysta maaha inuu shabaab keliya ahay waxa loo haysta waxaa wax uu gacantiisa ku geysta oo dad oo qof gacantiisa ku baxay aa loo haystaa asiga xitaa haddii naqato in qofkaas la adeejiyo loo dhaho qof soo dil qofka mubaashirka ah oo dhibaatada gacantiisa ku haysta ku geysta aa loo haystaa dhibaatadii dhacday asagaa loo haystaa mas-uulka ahay tan kale waxaan aada mataqaana iyadana kaga hadlidaa arrinta ah dadka oo taagta yar aa la xukumaa maxkamadda ciidamada dadka ay ku fulisay waxaa aada u qurux badnay dadka muqdisho jooga in la wareysto dadka ay ku fulisay dadka ay ahaayeen xitaa haddii reere la tuhmaya reerahay ahaayeen in la wareysto aaday u qurux badan tahay maxkamaddu uma fiiriso qofka mataqaanaa reerka iyo familiyada uu kasoo jeedo waxay u fiirisaa reerka dembi o galay iyo cadeemaha lagu cadeeyey inta ay la eg yihiin taasayna kaga jaajisaa dhibaatada uu geystay haddii uusan geysanayna muwaadin ummadda lamid aha waa ay saasay ku daysaa qof walboo la toogtay oo la xukumane aan ku celiyo waxa loo haysto ma aha inuu shabaab keliya ahaaye waxa loo haysto waa wax gacantiisa ku falay qofka gacantiisa waxuu ku falana qof kalama qaadayso oo qof dembi kale qof uu reegaayo male madax kasta oo uu qofka yahay iyo reer kasta uu ka dhashanay qofka mar haddii lagu soo dacweeyo arrin uu asaga gacantiisa shaksiya ku geystay ku geystay waa loo maxkamadeynaa xaqa oo muwaadin kasta uu leeyahay inuu dacwoodana aa furan weli ha ka dacwoodaano cid kasta oo tuhmayso qof hadda joogo oo kasoo galay shabaab ama madax ahaada ama qof caadi ha ahaadee in uu horada u geystay ha ka dacwoodaano heedaha ammaanka sidii kuwii hore looga qaaday aa tilaab looga qaadaa waxaad ogtihiin ciidamada dawladda u shaqeeyo oo oo mataqaana laftooda uhula khalabaadka ay sameeyaan ay ay galaan si bareer u galaana loo ciqaabaa qof oo ka yimid shalay shabaab ahay oo maanta i soo dhiibay cid jeclaysanaysa ma jirto marka waxba yaan mataqaana hadalka la duduwin qofkii dacwo qabo oo u qabo qofuu yaraano hagan hakao dacwoodo waana waana laagar bixin hadduu ilaahay waa gartay waan usoo laabanaynaa dhegeystayaasha su-aalaha ay ku weydiinayeen waxaan sidoo kale jecla inaan ku weydiiyo maalmahan magaalada baydhabo aad joogteen sidoo kale xukunno ayaad ku ridaan askarta dowladda qaarkood lagu eedeeyo inay dilal geystaan bal sharaxaad isna naga sii waxyaabaha guud aad magaaladaasi baydhabo iyo gobolka baay guud ahaan aada u tagteen waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay magaalada baydhabo waxaa ka dhisnayd maxkamad ciidan oo la yihahdo maxkamadda ciidamada qalabkida qaybta lixdanaad maxkamadaas waxaa loogu talagalay inay ka shaqayso aagga ay ku fadhido dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu darajado marka maxkamadda ciidamada qaladka sida hogaankeeda guud ahaan wuxuu wada tegay magaalada baydhabo waxyaabaha u tagna waxaa kuwa ka ahaay in la abuuro dhammaan magaalooyinka oo lo- oo qaybta lixdanaad ay ka tirsan tahay goboladaas loogu talagalay in la geeyo furuuc cusub oo loogu talagalay oo looga he- me- si looga helo meel kasta oo dhib ka dhaco ama nabadiid ha geysto ama askari ka tirsan ciidamada ha geyste si cadaalad degdeg a loo helo waxaan ballaarimayna maxkamadda ciidamada qaybta lixdanaad loo joogtay yaa garsoorayaal cusub iyo xeelaalniya cusub in la geeyo oo furuuc cusub loo sameeyo qeybaha ay utagna u tagtay maxkamadda ahdaafta ay u tagtay meesha ay kamid ahayd waxaa kaloo kamid ahay waxaa lagu abuuray qeyb la yidhahdo maxkamad la yidhahdo maxkamadda wareegto ee ciidamada qalabka sida ah oo loogu talagalay inay dhex socoto ee ciidamada dhibaatada furumaha ka dhacdo aan loogu soo naqan magaalada in lagu maxkamadeeyo ee furunta naftigeeda lagu maxkamadeeyo qofka si cadaalad degdega meesha ugu maado ee arrintaasi way dhacday shalay waxay ahayd daahfurkii maxkamadda la yidhaha la dhaho maxkamadda wareegto oo loogu talagalay in cadaalad degdega ay sameyso qofka dhibaatada meesha uu ka dhaca tobankii bishan waxaa dhacday askari ka tirsan ciidamada a wuxuu sameeyey nin shacab ahay oo gaari watay oo wuxuu ku dhiftay saddex xabadood oo rasaas ah akey ah isagoo si kas ah ugu dhiftay maxkamadda ciidamada isla goobtay kusugtay ku sugneed meeshaasaa lagu maxkamadeeyey meeshii uu taagnay aa la- lagu lo- loogu sheegay ciqaabta sharci oo u mutaystay oo lagu xukumay meeshaasaa lo- hore loogu xukumay taa maxkamad gaara waayo oo aan uqusaynin furuucda fadhi fadhiisanayso xafiisyada maxkamad aanan xafiis lahayn oo xafiiskeeda uu yahay gawaarida ciidamada iyo gulufka ciidamada ay bilaabi doonaan oo lo- dadka dhibaatada ka wada gobolada looga sifayn inay socoto loogu talagalay ujeedooyinka u tagnay kamid ahayd waa tahay ujeedooyinka u tagan waxaa kamid ah kiisaska sidaanoo kale u culus in xal loo helo cid walba oo geysatay dhibaato ummadan u geysatay sida kuwii maanta oo kale oo hoo- dad shacab ah oo ilaa iyo sideetan qofood dhan si micna daraa oo bariintiya weliba waxaa kamid ahay in uu dhahay waxyaabaha aan u imaada meeshan waxaa kamid ahay magaalada baydhabo mid kamid a reesanayaasha waxaa u imaaday in aan fiiriyo meel ay dadku u badan yihiin si loo sameeyo qarax dad badan ay ku dhintaan yacni wa- afkaarta noocaas ah si loo zuuliyo oo kiisaska saas u waaweyn aan mataqaana aan wado cad aan uga bixino waxyaabaha aan u tagna ay kamid ahayd ee, gobolada ay ka talisay koonfur galbeed oo lagu daray gobolka gedo A- aadaad umahadsan tahay ee mararka qaarkii ee, xukunada aad ridaan waxaad umalaysaa in aad aad loogu degdego yacni waxaan ka wadaa aad loogu degdeg markaan leeyahay in waqti badan uusan qaadanin xilliga qofka lasoo eedeeyo iyo xilliga xukunka lagu rido ee qofka xukunka aad ku ridaysaan ma u fiirisaan xitaa maskixiyan qofkan inuu yahay qof caafimaad qaba oo fayow waxaan ognahay in shuruucda aysan ogolayn in qof maskixiyan aan wanaagsanayn in xukunada qaar ay qabtaan su-aal fiican waaye qofka maba la maxkamadeyn karaayo qofka oo la maxkamadeynayo gacmo badan oo maraa horaan kugu sheegay Mhm.
Ee, nin askari habdura dad diloo kale taliyihiisii ururka aa xiray sababta u- uu dilaa la weydiiyey wuu ka jawaabay sidaasaan ku dilow dhahay waxaa loo geeyey taliyihii qaybta sababtuu haddana weydiiyey sidii ku jawaabay waxaa la geeyey taliskii besta oo qaybtii baarista oo hegashka ciidamada militariga sidii ugu jawaabay waxaa la geeyey mataqaana xeeraalihiia tegey wuxuu baaray qaybihii sharciga su-aalihii sharciga ahay oo qofkaan u ogaanayo inuu asigoo mir qaba iyo asigoo maandoorisan xataa cabay yuu weydiiyey ilan xeeraaliyuhu waa qofka ugu xirfada fiicana sharciga qofka sharciga matalaayo waayo sharciguna uu- qofka uu qabanayo inuu ge- maxkamad geeyo asagaa laga rabaa inuu ka ilaaliyo marka uu hubiyo intaasoo gacan oo soo maro sidaas loo hubiyo kadib baa maxkamadda la keenay maxkamadda markaa kadib ay su-aalo weydiisay xitaa qofka haddii laga shakiyo inuu qof si uu yahay dib aa loo dhigay arrintiisa si ay man uga cadaato arrintiisa oo dhinac loo- loo loo mariyo marka aadaa loo hubiyaa mararka qaarkood waxaa loo bahdaa eh, eh, sidii isbuucii hore eh, laba isbuuc kahor xamar anigoo jooga dhacday qof hadaran isku daray la dhaho isbitaal Mm.
ha lagu soo cadeeyo inuu qofkan qof mir qaba iyo qof kale inuu yahay horta ha lasoo cadeeyo kadib arrintiisi ragka loo haysta la gaaray marka waa hubinaa waxaan u dirnaa dhakhtarada haddii aan ka shakino haddii uu la hubiyo inuu qof mir qaba ee uusan ahayn hadde qof oo oo Waataa.
waalan maxkamadeyntiisi ma soconayso mana mana suurtagelinayso sharci ahaan iyo Waataa.
caqli ahaan iyo diin ahaanba waynoo diidayo in qof aa maskaxdiisa iyo waxkii caqligadiisa laga shakisan yahay in la maxkamadeeyo waa mahadsantaha dhegeysi ugu dambeeya ayaan kuusoo gudbinaya bismillaah magaca maxamed sheekh muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo shuurta saddex su-aalood dabcan su-aasha koowaad waxay tahay waxaa xukuntaan maalin kasta ee, dhalinyaro ee, lagu eedeeyey yani inay ay- ay dagaalada muqdisho aan soomaaliya ka socda ku lug leeyihiin dabcan xukuumadda noocaasa markooad qaanuunkee micnihii qa- ee, qodobkee u tiigsadaan ama ee, qaanuunkee ama xeerkee u maraan markay xukuumadda noocaas leeyaan talabaad waxay tahay ee, ma dhacda mararka qaarkiis qof aan dembi lahayn in isagoo lasoo toordagelay ama aad loo soo garaaca loo keenay maxkamaduna go-aan ku fuliso tasdacada waxay tahay see lagu ogaanaya qofkaan kiranaya ama maxkamadda hor imaanaya ee maalin kasta la xukumaya in dembiga uu leeyahay iyo inuusan lahayn maxamed aada umaasan yahay hadde marka koowaad qaybta koowaad uu dhalinyarada xukunada lagu ridaayo iyo iyo iyo dadka la xukumaayo maxaa loo cogsadaa sharci ahaan maxaa loo cogsadaa sharciga aan cogsano waa sharci cad annaga dad dhaqan ahaan iyo iyo iyo diin caqiide ahaan iyo dhaqan ahaan dad islaam ahaan nahay markii taa laga taga lafteeda adduunyadu waxay ku dhaqantaa waddan kasta iyo dad kasta waxay ku dhaqmaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayagay ku dhaqmaan annaga soomaali ahaan waxaa lagu heshiiyey in lagu dhaqmo in diinta islaamka lagu xukumo qofka sharci ahaan waxa uu leeyahay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa labaad wuxuu ka hadlaa diinta iyo dowladda wuxuu leeyahay islaamku waa diinta dowladda diin aan islaam ahayn lama laguma faafi karo dalka lama soo saari karo sharci aan aan waafaqsanayn mabaadi'da guud ee shareecada islaamka iyo maqaasideeda dastuurkuna waa saldhigga sharciyada dalka u yaalo taa macnaheedu waxaan kaga jeedaa go-aanada aan gaarayno waxaa asal u ah in sharciga islaamka ku qotomo waa taa oo sharcigaan ogsono waa kaa eedaysana ama qof la tuhmay oo lasoo garaacay annaga maxkamad ahaan horey u dhacday qof aan malaynay in la garaacay cidda garaacday markii la hubiyey kadib cidda la garaacday in la xiray asigana la sii daayay maxkamaddu haddaad horaanku ugu sheegay qofka imaanayo ma ku yimaado inta lasoo qabto hore maxkamadda lagama geeyo intaasoo wadahoo mara askariyaa soo xiray baarisoo geeyey xeeraaliya loo geeyey maxkamadaa la geeyey kadib ay ogolaato maxkamaddiina qofka in la maxkamadeeyo in la maxkamadeeyo qofku inay maxkamadda ogolaato maxkamadduna waa gacanta ugu dambeysay garsoorka qofka waxaa loola soo ordaayo oo garsooro lagu keenaayana waa qoortii labada garab udhexayso ma aha qofka loo keeno garsooraha loo keeno inuu asaga ciil u qaba maaha uu xukumaaye waa waxa waaye muwaadin beri ah inta ay maxkamad si kala dambays ah ugu hesho dembi waxaa waaye qof muwaadin ah oo dembi la-aan ah weliba marka in maxkamaddu ay xukunto qof muwaadin ah oo lagu talagalo qofka cadaaladiisa in lasoo xilsaaray ah oo oo garaac iyo wax loo dhibaato asiga loo geystay idan xukun lagu darto wax qasbi karo haba yaraatee ma jirto arrinta cidda aaminsan arrintaasne caqliyadda iyo aragtidaasi waa aragti ku dhisan caqligaabi iyo fikir cariiriya ku dhisan waayo sababtoo ah annaga waxa u taagannahay oo dhibaatadaan ugu jirno oo mar walbo aan ugu hortegayno in dhibaata ummadda dadka la laaya aan ciddii mas-uulka ka ahayd loo in la ciqaabo ku cadaato inay mas-uul ka ahayd cidda la cidda laysay oo ciqaab u saareen waxaa waaya inay ummad nabad heshaa inay ummad dag aan ka shaqeeyaan in ummad iyada la isku dhibaataya ma dhacayso mana usaysanin maxkamadiidan ahaan waxyaabaha aan ummaddu loo sayna oo ciidanka garsoorka qofka loogu sayna waxaa waaye oo dadka ilaaliya waa tahay waxaa umaanaa midii saddexaad su-aal saddexaad oo iweydiiyey aan xusuusan
sidee lagu ogaan karaa in qofkan eedeymaha loo soo jeeday isagu galay sida lagu ogaan karo waa sida brotesta uu soo maray qofka qof oo oo la tuhmay oo oo mataqaanaa cidi tuhumtay in la keenaa waayo baarista la geeyo baarista ay qiimaysaa waxa lagu tuhmaayo inuu yihi wax ninka qofka kulug leeyahay aragtida baarista kadib haddana xeeralihii uu qiimeeya xeeralihii kadib haddana uu qiimeeya mataqaanaa garsoorka qiimeeya waa intaasoo baratees oo maraa qofka midda kale waxa intaa la samaynayo waa wax qoran oo sharci ah oo dalka u yaala waayo qofka qaabka loo baarayo iyo baaristiisa meesha ay marayso iyo sida kuma dambeys go-aanka maxkamadda xataa qaabka loo gelaayo waa wax qoran oo ma aha wax oo qofka siduu rabo uu yeeli kara ma aha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayuu khadka telefoonka igu warrameeyey dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas aynu kusoo gabgabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgeliyo